إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون aan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ah waa darsigeennii sagaashan iyo labaad oo nooga bilaabanaya aayadda afartan iyo lixaad ee min suurati zumar qaala allahu tabaaraka wa tacaala qul dhe nabiga subano allaahumma allah faadira samaawaati yaa faadira samaawaati ciraryaalka allihii abuuris bilaabayo wal ardi dhulka allihii abuuris bilaabayo caalima alghaybi yaa caalima alghayb waxa addoommada ka maqane ka qarsoon allihii ogaayo wa shahaadatii wa caalima shahaada waxa addoommada u muuqda allihii ogaayo anta adigaa taxkumu kala xugminaa bayna cibaadika addoommadaada dhexdooda fii maa shay ayaad ku kala xugmina kaanuu ay ahaadeen fiihi shayga dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa walow goor anna liladiina kuwii uu sugnaa lahaa dalamuu dulmiga falay maa shay fi samaawaati ciraryaalka ku sugan jamiican dhammaan xaalo uu yahay iyo wa midlahu asagoo kale macahu la jirkiisa xaaluu yahay laftada way isku furo lahaayeen bihi maagaas min suu'i lcadaabi cadaabka kiisa xumay iskaga furo lahaayeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wabadaa lahum waxaa u muuqday min allaahi alla xaggiisa uga muuqday maa shay lam yakuunuu aysan ahayn yaxtasibuuna kuwa malaysanaya wabadaa lahum waxaa u muuqday sayi'aatu maa shay xumaanyaalkiisa kasabuu ay shaqaysteen waxaaqa bihim waxaa ku hareereeyey waxaaqa bihim waxaa hareereeyey maa shaygii kaanu ay ahaayeen yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesta bihi shaygaas allah subxaanahu wa tacaalaa markuu nooga soo warramay mushrikiinta iyo sifada xun ay leeyihiin sifadii ugu dambeydoo lagu soo tilmaamay mushrikiinta waxay ahayd inay dhibsadaan oo ay aad u necab yihiin towxiidka ay ka cararaan shirkigana ay jecel yihiin oo ay ku farxaan oo haddii allah keligii subxaanahu wa tacaala la sheegana ay dhibsadaan oo ka cararaan haddii ilaahay cid kale lagu laro ee la garab dhigana ay farxaan oo ay ku bishaaraystaan sifadaas mushrikiinta u dambeeyey marka meeshaas waxaa aad u caddaatay kala fogaanshaha ambiyada iyo dadka nabiyaalka raacay oo dhinac ah iyo mushrikiintu siday u kala fog yihiin ayaa halkaas ku caddaatay allah marka subxaanahu wa tacaala rasuulkiisu wuxuu amrayaa asagu ilaahay inuu baryo layshilaaf khilaaf cadaana yaalla mar haddii nabiyaalkii iyo dadka raacayna towxiid ay ku socdaan waxa weeyaan ayna qolooyinkii mushrikiintuna shirki waxaan ahayn aysan aqbalayn meeshaas waxaa ka imaanaya ka iskhilaaf iyo kala tag oo aad u cad marka ilaa nabigiisuu amrayaa inuu ilaahiisa baryo oo uu yidhaahdo ilaahow adaa addoommada kala xukminaye waxa ay isku khilaafaan ilaahu dariiqa xaqa aniga igu hanuuni nabigiisa saasaa ilaahay amray qof kastoo muuminana waxaa la rabaa nabigiisa inuu ku daydo salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaala tacala ilaah wuxuu yidhi qul dhe nabiyow allaahumma yaa allaahum allaahumma yaa allah allah faatira asamaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulka allaha abuurayo faatirka macnaheeda waxa weeyaan allihii abuuristoodan bilaabay ee waxa weeyaan wax jiroo makhluuqa ka dhigay ayagoon wax jiro ahayn wax uu uga qiyaastana aysan jirin allah isagaa abuuray ayagoon wax jiro ahayn wax lamidaho uu uga qiyaastayna horay uma jirin marka waxa weyan allaha abuuray calaa hayri mihaalin saabiq weeye ayagoo wax lamidaho looga qiyaastay aysan jirin allaha samaawaadkaas abuuree wax jira ka dhigayo dhulalyaalka allaha abuurayo caalima alghaybi washahaada waxa addoommada ka qarsoon iyo waxa addoommada u muuqdaba allah ogaayo oo caalimka u ahaa sifaadiisii ayuu ugu tawasulaa oo tawasul saddexaa jiroo bannaan oo sharci ah kanaa ka mid ah in ilaahay markaa tuugaydo aada ugu tawasushood ku tuugto asmaadiisa sifaaddiisa waa kow waxay ka mid tahay tawasulka sharciga ah ee kitaabkii sunnada labadaba ku sugan markaad alla tuugayso inaad ugu tawasusho asmaadiisa iyo sifaaddiisa hadda faatira samaawaat waxa weeyaan caalima alkaybi waashahaada waa sifaaddii alla iska lahaa tawasulka labaad oo sharcigaana waa inaad ku tawasusho camalka saalixaad adugu samayday rabbanaa aamanaa bimaa anzalta watabacna rasuula faktubna maca shaahidiin iimaankaagaad ku tawasulay iyo itibaaci rususha ilaahayo waa ku rumayn rabbanaa aamanaa bimaa anzalta diintaad soo dejidaan rumayn rabbanaa aamanaa bimaa anzalta watabacna rasuula rasuulkiina waa raacna faktubna faktubna maca shaahidiin kuwa marag kacaya nagu darmar waxaan kuugu tawasulaynaa iimaankayaga iyo itibaacan rususha raacnay marka inaad camalkaaga iyo iimaankaaga ilaahay ugu tawasusho waxa weye waa dariiqa sharciya oo tawasul sharciya weeye tawasulka saddexaad oo sharciga ah qof muumin ah oo saalixa ood qayr u malaynayso inaad tidhahdo ilaahay ii bari isagoo nool inta u tagto inaad tidhahdo ilaahay ii bari waa tawasul sharci ah siday saxaabaduba nabiga u dhihi jireen sala allahu calay wasalam ilaahay noo bari oo waxaa isagoo khudbada akrinaa inta albaabka mid ka soo galo ayuu yidhi rasuulka allow dadkii abaara ku dhacday waa halaagsameen xoolihii waddooyinkii waa go-een rabbi noo bari markaasuu nabigu ilaahay u bariyey markaasuu roobkii soo da-ay ayadoo khudbadii lagu jiro oo uusan weligii nabig weli nabigii salawaatu ullahi wasalaamu calayh uusan khudbadii dhammayn marka taas waxay kutusaydaa dariiq sharciya inay tahay qof xayi ah oo nool inaanta u timaaddo isagoo nool aad tidhahdo ilaahay ii bari wakadalika bacda nebiy fiiri qofka markuu dhinto inuusan la mid ahayn nabigii madiina lagu aas masaajidka qolkii ku dheganaaya caaisha lagu aas markay saxaabadu marka abaaru dhacday waqtigii cumar waxay u tageen cabaas ibn cabdilmualib oo nabiga adeerkiisa qabrigii nabiguna waa ku dhegan yahay masaajid agtiisad ma aysan aadin qabrigii ma dhinta agii taagan ma dhihin rasuulka alla alla noo bari ma dhihin cabaasay aadeen mana dhici karto xaaladaas khatartaa hadday suurtagal ahaa laheed in nabiga lala hadlo inay cabaas aadaan mada dhici karto ilaa nabiga cabaas isla mid maaha markaasay yidhahdeen ilaahayo nabigu markuu jooga isagaan kuugu tawasuli jiray isagaasaan dhihi jirin ilahay noo bara isagaa noo kaa baryi jiray haddana adeerkiis cabaas ibn cabdilmudalib aan kuugu tawasulayna cabaas ducee cabaasaa duceeyey dadki waa aaminsan marka dariiqadaasay ku socon jireen bacda cabaas haddana waxa weeye yaziid ayay ku tawasuleen marka nuucaas dariiqadaasuna waa dariiqo sharci ah qof nool oo saalix ah inaad tidhaahdo ilaahay ii bari oo ilaahay kuu bariyo adna aad aaminsato waa dariiqo sharci ah tawasulka sharciga waa saddexdaas ilaahay asmaadiisa iyo sifaadiisa lagu bariyo iimaankaaga iyo camalkaaga saalixood ilaahay ku barido iyo qof saalixoo wanaagsan oo nool inaad tidha ilaahay ii bari saddexduba waa sharci wixii intaas ka soo haray imaa waa bidco wa imaa waa shirki marka wuxuu ugu tawasulay sifaadiisii faadira samaawaati waalardi caalima alkaybi waashahaada anta adigaa taxkumu kala xukminaa bayna cibaadika addoommadaada ilaahu addoommadaada adiga kala xukminaa fii maa shayga kaanuu addoommadu ay ahaadeen fiihi shayga dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafsan ilahu adaa kala xukminaa marka maqsuudkii iyo matluubkii ducada maxduufa oo waa maxay ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnika inaka tahdi man tashaa ilaa siraati mustaqiim intaasaa maxduufa oo waxa weeye maqsuudkii iyo madluubkii ducada ah maqsuudkii dhammaa iyo madluubkii ducada ayaa maxduufa taasna xadiiska saxiixa muslimka ku yaalla ayaa tusaya marka kaasaa maxduufa ihdinii alla ugu toosi lima khtulifa fiihi shayga laysku khilaafay oo min alxaqi xaq ah ilaahay ugu toosi sidaas darteeda aayadda nabigu isagoo ku camal fala salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiiska saxiixa ah ee muslim ku sugan min xadiidi caaisha nabiga waxay tihi salawaatullaahi wasalaamu calayh habeenkii marka uu soo istaago oo uu hurdada ka soo kaco oo qiyaamuleylka salaatuleylka uu istaago uu dhihi jiray allahuma rabba jibriila wa mika-iila wa israafiila faatira samaawaati waalardi caalima alkaybi waashahaadati anta taxkumu bayna cibaadika fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnika inaka tahdi man tashaa ilaa siraati mustaqiim kulla leeyah saas ugu bilaaba jira marka taasuna waa tadbiiqin uu aayaddii ku dhaqmayo nabigu sala allahu alay wasalam aayaddii amarkii la siiyey ayuu ku camal falaa nabi maxamed sal allahu alay wasalam marka dadka muminiintaana dayasha ugu sugan kulla leyla waa nabiyulaahi maxamed sal allahu caleyh wasalam oo waxyigu isaga ku degayo oo ilaahay addoommadaoo dhan ka doortay ee uu u soo diray addoommada kaasaa wuxuu leeyahay kulla leyla markuu soo kaxo rabbulcaalamiina waa la ysqilaafay ilaahow mas'alada laysku khilaafay ilaa wada addoommada kala xugmi doona ee maanta meesha xaqa aniga ugu ri waa nebi maxamed sal allahu alay wasalam marka bal maanta adoo muslimahoo jooga oo u jeeda in la iskhilaafay oo toddobaatan iyo dhowr firqa la noqday oo firqaba firqada kaleeto inkinayso qola mid gaalaysidoo le taasu waa kaafirad iyo mid tabdiicid oo le taasu waa mubtadica aadna u jeedo in la iskhilaafo oo la kala tegey haddaadan walweley oodan habeenka ilaahay tuugay oodan lahayn rabbiyo waa la iskhilaafay dariiqa xaqa ugu rid waxay tusaydaa iimaankaagu inuu daciif yahay ama uusan jirin labadaasi mid tusayda ee qof iimaan leh iimaankiisuna qawi yahay ma dhici karto inuu welwel la-aado markaasoo kale adoo ujeeda in la iskhilaafay waa ujeeda waa la iskhilaafay waxaa laysku khilaafay caqiidadii waxaa laysku khilaafay cibaadadii waxaa laysku khilaafay usuushii waxaa laysku khilaafay furuucdii wax walba laysku khilaafay soo ma jeedid haddaad marka rumaysan tahay aakiro aadna ogtahay diinka nebi maxamed inuu mid yahay marka la iskhilaafana hal mid ah dariiqa jannada aadayda oo nebi maxamed aa yidhi saas sala allahu calay wasalam ya wasataftariqu hadihi lumma ummadaana iskhilaafaydu nabi maxamed yihi sal allahu calay wasalam ilaa alaai wa sabciina firqa toddobaatan iyo saddex firqay isku khilaafayaan kulluhaa fi naar dhammaan naartay ahaadeen macnaha naaray muteen wey waa la naara maaha naaray muteen wey ilahay hadduu doonana waa naar hadduu doonana waa cafina laakiin naar waa muteen ayagu oo macnaha bidcay ku dhacen wey soo ma jeedin ilaa waaxida mid maahan yay tahay hiya alatii takuunu calaa maa ana calayhi lyowma asxaabi taasu yay tahay nabi maxamed aa yidhi sala allahu alay waslm aniga iyo asxaabtayda midda aan maanta ku sugannahay qolada hadhow aakirka ku sugnaato wey hal qolo oo aan dhahayn annaga wey qoladii ma arkay hal qolo ma jirto toddobaatan iyo saddexdii ka badan ayagoo furuuc sii yeeshay oo waxay dhahaan cilmigu usuusha waaweyn aa tiradii ka badan laakiin waxa dhacda ayagoo usuul wadaagto qolo firqadan bidacdaad inay haddana sii a sii qaybsanto dhammaan firqo walba waxay leedahay inta kale waa baadiyowday allah ku mahadsan annaga nagu sugay annaga ahayna dariiqi soo ma jeed ee hal midoo ku dhahayda annagu tobaatan labada kuwa lumayan kuna ee dariiqa iyaga ha soo aaded ma arkayd ayadoo sidaas nabigiina aada rumaysan tahay sala allahu calay wasalam aadna og tahay inay duruqdaasu dalaal iyo bidac iyo naar ku socdaan haddaadan calaacalayn oon qalbigu gubanayn oo aadan walbahaarayn oodan ilaahay calaacalaha u taagayn oodan lahayn allow i hanuuni marka waxa weeyaan waa iimaan la-aan ama waa dacfuliimaan labadaas waxna ma noqon karo inaadan aakirada iyo naartanba rumaysnayn la sheegayo iyo inaad rumaysanta lakiin iimaanku daciifkaayo labada mid ee qof aakiradaas iyo naartaas rumaysan una jeeda dadkii inay iskhilaafeen ogna nabigu inuu sheegay in naarta lagu shubaayo agarka firaqda waxa weeyaan ma dhici karto inuusan walbahaarin waa inuu inta walbahaaro oo walwalo uu ilaahay calacalaha u taagto oo ila alla xaqa igu sug laakiin mar hadduu yidhahdo aniga hanqaltaag iguma jiro waa ii dhan tahay aniga inuu halaagsan tahay waa caddantaas marka kulla layla nabi maxamed dhihi jiray sala allahu calay wasalam asagoo waxyigu ku degayo adoon waxyi kugu degaynin nabigiina uusan ku ag joogin inaad kulla layla tidhahdo aday kugu habboonta qofka muslimka ah ilaah wuxuu nooga warramay subxaana wa tacaala dadkaas maanta tawxiidka diidan ee shirkiga ku dhegay waxa weeyaan cadaabka allena aan ka cararayn dadkaas waxa weya jahliya haysta waxaysan garanayn cadaabka ilaahay culayskiisu intuu leegi laakiin maalinkay wax ogaadaan cadaabkan culayskiisa arkaan maalinkaasa waagu ku baryi doonaa maalinkaas ayaa waagu ku baryi doonaa juhdi ka weyn midka maanta laga dalbayana maantaasa ogolaa doonaa laakiin maantaas wax u tarima maantaas juhdiga maanta laga dalbayo wax ka weynay ogolaa doonaan laakiin waa maalinsan wax tari bal fiiri ilaa wuxuu yidhi subxaana walow goor ana liladiina kuwii uu u sugnaa lahaa dalamuu dulmiga falay acdamu dulmi waa shirki shirkiga iyo macaasida dadkii sameeyey hadduu u sugnaa lahaa maa shay filardi dhulka ku sugan dhammaan waxa dhulka ku sugan ee mulki iyo maal ah hadday lahaa lahaayeen jamiican dhammaan xaaluu yahay iyo wa milow intoo kale waa hadde adduunka wax yaalla ogow dhammaan dhulka korkiisa waxa maal yaalla iyo mulki haddii la sii lahaa intoo kalena loogu dari lahaa macahu xaalo uu la jiro intii adduunka tiilay lafta dow way iskaga furo lahayn bihi maagaas min suui cadaabi cadaabka xumaantiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama maalinkaas hadday hayse lahayn adduunka korkiisa waxa yaalla iyo intoo kaloo lagu daray ee markaas la yidhaahdo intaas daad bixidaan cadaabka waa laydinka badbaadina way biilahayen way bixi lahaayeen laakiin waxa weeyaan adduunka waxa yaallana meelay ka keenaan male cadaabna hadday bixiyaan looga furo maa meel ay ka keenaanna male cadaabna waxa weeyaan hadday bixiyaan waxa weeyaan looga furo maa marka taas waxay ku tusaydaa cadaabka culayskiisa qofku markuu arko markaas wax u ogolaalaha uu iskaga furto laakiin markaas wixiina ma hayo hadduu bixiyana laga aqbalay ma hadduu bixiyana laba marka maanta dhulka muggiis lagaama rabo alla keligiis caab waajibaadkiisa ilaali waa in yaroo koobanood awoodo oo si fudud u awoodo wey in yar ood awoodo wey waajibaadkiisa ilaali muxaramaadka iska ilaaliyo ka tag waa waxaad maanta awoodo marka taas maanta bixi intaad berri calaa cali laheed wax aadan awoodin wey ilaa wuxuu ihi subxaana maxay loo ogolaadeen maanta ilaa wax yaray diidanaayeene maalinkaas waa maxay waxa ka soo qaaday dhulka muggiis iyo intoo kaleo lagu daray inay ogolaadaan ilaa wuxuu idhi subxaana wabada lahum waxaa u muuqday min allaahi alla xaggiisa uga muuqday maa shay lam yakunuu aysanayn yaxtasibanu kuga malaysta wax aysan xisaabtaba ku daran waa cadaab oo culayskiisa iyo weynankiisa aysan weligood ku fakerin kaasaa soo muuqdu ilah yidhi subxaana cadaab iyo ciqaab aysan weligoodba ku fakerin intaasoo kale dhibaato leeb inay jirto kaasaa usoo muuqday taasay wax ku ogolaadeen maalinkaas ilahi wuxuu ihi subxaana wabada lahum cadaabkaas weynanka badano ma aha wax lagu dulmiyey oo ilaahay ku dulmiyey ilaah addoommada ma dulmiyo laakiin xumaantii ay shaqeeyeen ayaa ka dhalatay arrintaas dembigii iyo shirkigii ay cadaabkan intaanu ka dhashay ilah wuxuu ihi subxaana wabada lahum daalimiinta waxaa u soo muuqday sayi'aatu maa shay xumaanyaalkiis kasabu ay shaqaysteen sayiaadka cuquubooyinka loola jeedaa marar badan ciqaabka laftirkiisa aa sayi-a la yidhahda qur-aanku waa caddeeya arrintaas oo fiiri wa jazaau sayi'atin sayi'atun miluhaa sayi-ada dambe waa ciqaabkii qofaa qof gacan ka gooyey waxaa la leeyahay wa jazaau sayi'atin xumaan abaalkeed sayi'atun waa xumaan miluhaa la mid a sayi-ada dambe lu sheega waa ciqaabka laftiisa hadduu gacan gooyo gacana laga jara hadduu madax gooyo madaxayaa laga jara ciqaabkii dambo lagu abaalmarinaayey aa ilaah leeyahay sayi-a marka sayi-ada qur-aanku waa ku tilmaama ciqaabka laftigiisa waana midaan oo kale hadda sayi-ada waxaa loola jeeda ciqaab wabada lahum waxaa u soo muuqday sayi-aatu maa dembi ciqaabyaalkiisi sayi-aadku waa ciqaabyaalkii dembi xumaanyaalkiis kasabu ay shaqaysteen waxaaqa waxaa hareereeyo dhinac walba iskaga wareejiyey amase waxaaqa wanazala waxaa ku degay bihim daalimiinta maa cadaabkii maadu cadaabay ku dhacaysa maa cadaabkii kaanuu ay ahaayeen yastahziuuna kuwa ku jeesjeesa bihi cadaabka cadaabka ay ku jeesjeesi jireen oo rususha adduunka marka la joogo ay dhihi jireen kaana cadaabkaa sheegan hadduu jiro kiiya ku degay marka maalinkaasay wax ogaadeen qaala tacala ilah wuxuu yidhi fa idaa masa alinsaana insaanka markuu taabto durun dhib dacaanaa waana tuugahu ilah yidhi subxaana uma idaa khawalnaahu insaanka markaan siinno nicmatan barwaaqo nicmadaasoo minaa xaggeenna ka ahaatay qaala insaanku wuxuu yidhaah innamaa wax kale maahan uutiitu waa laysiiyey hu ayilcadaa siismadaana laysiiyey calaa cilmin oqoom korkeed ayaa laygu calaa cilmin liajli cilmin oqoom darteeda laygu siiyey bal iskabadaayu ilaah yidhi hiya nimcadaanu fidnatun waa imtixaan walaakina akarahum dadka badankoodu laa yaclamuuna ma oga qad qaala waxaa yidhi haa kelimadaas oo ah inamaa utiitu calaa cilmi kelimadaas waxaa yidhi aladiina kuwii min qablihim gaaladan ka horreeyey famaa aqnaa kama difaacin canhum kuwaas hore maa wixii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa shaqaysta waxba kama difaacin fa asaabahum gaaladii hore waxaa asiibay sayi'aatu maa shay xumaanyaalkiis kasabu ay shaqaysteen waladiina kuwa dalamuu dulmiga falo mushrikiinta ah min haaulaa'i kuwaan qur-aankan diidan iyo nebi maxamed xaalo ay yihiin sayusiibuhum ayagana waxaa asiibi doona sayi'aatu maa shay xumaanyaalkiis kasabuu ay shaqaysteen wamaa hum gaaladaanuna ma ahan bimucjisiina kuwa ilaahay caajis geli karo ilaahay ka faka kara qaala tacala ilaah wuxuu yidhi awalam yaclamuu miyaysan ogeyn gaaladaha saas u hadlaysaa anna allaha alle yabsudu inuu waasiciyo arrisqa risaaqadda liman yashaa qofkuu doono uu waasiciyo oo wayaqdiru uu ku cidhiiriyo liman yashaa cid alla ciduu doonana uu ku cidhiiriyo alle sow ma oga maysan taas ogay ina fii daalika arrintaas la soo sheegay la aayaatin cibrooyin ayaa ku sugan dadoo dhan uguma sugnee liqowmin qoomay ugu sugan yihiin qoomkaasoo yu'minuuna xaqa rumayna allah subxaana wa tacaala haddana wuxuu nooga warramin insaanka xun iyo dhaqankiisa insaanka xun oo gaalka ah waxaa lagu yaqaan xaaladda baahidu ay jirto dhibaatada daran ay jirto ilaahay buu u tadarucaa isku dulleeyaa mar alla marka nimcada la siina waa qooqaa waa kibkaa waa sidii mushrikiinta carbeed ay ahaayeen ilah wuxuu ihi subxaana faidaa masa linsaana faidaa masa linsaana insaanka marka uu taabto durun dhib ayuu dhib ha ahaado colaad cabsi a taabata ilaahay uu calacala ha ahaato baahi ilaahay uu calacala ha ahaado xanuun ilaah u calacala mar alla markii un dhibaato adag ay taabato dacaanaa waa natuugaahu ilah yidhi subxaana annagu natuuga dhammaan waa halmaamaa wax alla wixii kaloo sanamyaal ahaa oo uu tuugi jiray uma idaa khawalnaahu insaanka markaan siino nicmatan barwaaqo nicmadaasoo mina xaggeenna ka ahaata cabsiyay aheed ammaana la siiyey colaad iyo cabsiyay aheed ammaana la siiyey waxay ahayd faqri iyo gaajo dhaqaalaa la siiyey cudur iyo xanuunay aheyd caafimaadaa la siiyey markii dhibaatadii laga qaado nimco la siiyo qaala insaanku wuxuu yidhaa innamaa wax kale maahan uutiitu waa laysiiyey hu huudaasu nimcadii u laabanay oo hadda nimcadii mucanafay ahayd lafdigeeduye mudakarsaa looga dhigay damiirka waa biictibaari alincaami waalcadaa moogtahay siismadiyaa la fiirina alcadaa a la ydhaha siismada ixsaan incaamkii iyo waxaa la fiirina ixsaanka siintiyaa la fiirina inamaa wax kale maahan uutiitu waa laysiiyey ayilcadaaa walixsaana waxa weeyaan siismadaas waa laysiiyey bimacnaa alcadaa loogu celinaa calaa cilmi cilmi dartiisaa laysiiyey calaa cilmin muxuu la jeedaa laba macno ayay ahlucilmigu ku fasireen calaa cilmin ay calaa cilmi illaah ilaahay ogaalka uu og yahay min istixqaaqii inaan mudana alla wuxuu ogaa inaan mudanaha in wax lay siiyo alla ijecel alla agtiisaan qiimo kaleeyahay uu leey nimcadan waxa la ii siiyey ilaahay baa ijecel agtiisaan qiimo kaleeyahay inaan qiimo kaleeyahay dartiisu ii siiy dhaqaalahan saas alla ii siiy caafimaadkan alla saasu ii siiy caqligan sidaasu alla ii siiy cududan alla sidaasu ii siiy alla ijecel u leey oo daliil waxay tahay waa kaas wax siiyey wixiisa ima siiyeen hadduusa isjeclayn saasuu leeyay taas waa macno waana macnaha daahirka waana macnaha xaafid ibnu kaiir uu halkaan u hormariyey oo ku caddeeyey macnaha labaad waxa weeyaan calaa cilmin cindii wuxuu leeyahay waxaa la ii siiyey oqoon agtayda taalla waxaan la yskama keenin waxaan oqoon u leeyahay ilaha dhaqaalaha khabiiran ku taqaqusay sida dhaqaalaha loo kasbado marka oqoontaydaan ku keensaday uu leeyahy khabiir ku taqasusay xagga ilaha dhaqaalaha iyo qaabka dhaqaalaha loo shaqeeyo aan ahay u leey oo cilmigaygaan ku kasbaday u leey taasna macnaha labaad marka labadaba waa dalaal labadaba waa dalaal waana kufri waana inkirin nimcada ilahay la inkiro waxa weeyaan waa dalaal inaad tirahdo allah i jecel saasu xoolaha ii siiyo xoola bixintu ma tusto jacayl alle kaliya nacaybna ma tusto maxaa yeele xoolaha ilaahay miduu jeceliya miduu necbiya labadaba waa siiya labadaba siiya gaal qeniyaha la arka muumin oo waxa weeyaan toosan oo qaliyana waa la arka casharatu mubashariina biljanna badankooda hantiilayaalay ahay casharatu mubashariina biljanna fiiri ah hantiilayaal cumaan ibni cafaan cabdiraxmaan cof hantiilayaalay ahay soo ma jeedo haddana waxa weeye waxaa la arkaa gaal qani waxaa la arkaa niman saxaabadii ka mid ah oo gaajo la dhacay oo suuxaya miir beelaya abu hurayra baa ka mid ah saxaabadiiu ka mid yahy markaasuu gaajo inta la dhaco la miir beelay soo ma jeedo waa badnaayeen nabi maxameda sal lahu ala slm gaajo dhagax caloosha kula xir gaajo darteed haba saaabi agga dhig soo ma jeed marka dhaqaalaha qofka in la siiyey ma tusto in alla jecel yahay mana tusto in alla neceb yahay dhaqaaluhu maxay tusaanoo kaliya imtixaan ilahay inuu imtixaanayo bis intaasay tusaan ilahay qofkaas inuu imtixaanayo intaasay tusaan dhaqaaluhu marka waa lunsany ila wuxuu ihi subxaana qaala wuxuu yidhaha insaankaasu inamaa wax kale maaha uutiituhu waa laysiiyey ayilcadaa siismadaas calaa cilmin marka waana xaalay karta waana tacalluji kartaa calaa cilmin oqoon xaalan ku sugana oqoon aan leeyaha laygu siiy oqoon aan leeyaha qaabka loo shaqeeyo amase calaa cilmin liajli cilmin cilmi dartiis oo cindallahi alagtiis ahbaa lagu siiy oo allah wuxuu og yahay waxa weeyaan inaan mudanahay in wax lay siiyo oo allah ay jecel ula jeedaa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi dhe bal iskabadaaye hiya nimcada iyadoo mucanataa loo celinaa mar kale fiiri damiirkii bal iskabadaaye hiya nimcadaasu fitnatun waa imtixaan ilahy xaqiiqadeedu waa taasa waa imtixaan qofka la siiyey waa la imtixaana an yashkur am yakfur wayadqaa nimcadan la siiyey baa ma ku shukrinaa daacaadka ilaahay miyuu u adeegsanaa mase waa ku qooqah waa ku kibkaa saas weeyaan waa imtixaan intaasay tustaan marka garo mar kastoo dhaqaale ku soo galaan caafimaad alla ku siiyo caruur alla ku siiyo caqli alla ku siiyo cudud iyo ciidan alla ku siiyo imtixaan alla ku ibtilayna inay saas u garo ee in alla ku jecel yahay calaamad uma aha inuu ku necab yahan calaamad uma aha saas waa inaad u garataa ilah wuxuu yidhi subxaana walaakina akaran dadka intooda badan laa yaclamuna ma oga arrintaas ma oga dadka badankoodu waxay moodaan qofkii alla jecel yahay inuu wax siiyo ku necab yahan uusan wax siin dadka badankoodu ma oga wax siintu inay imtixaanta saas uma oga ilaah wuxuu yidhi subxaana qad qaalahaa maqaaladaas waxaa yidhi kelimadaas qad qaalahaa ilmaqaala kelimadaas oo ah inamaa uutiitu calaa cilmi mushrikiintan uma horeeyaan insaankan hadda qooqay uma horeeyo horay ah waxaa uu yidhi aladiina kuwii min qablihim gaaladan ka horreeyey kuwii ka horreeyey gaaladan oo gaalooyinkii hore ahaa gaaladaasaaba tiri galada hore tiri yay ahaayeen qaaruunaa yidhi suuraة اqaصas ay noogu imaan xaafidkuna halkan waa ku sheegay waxa weeye qaaruunaa yidhi marka la yidhi wاbtaqi fima aataaka اllaahu daar اlaakhira war dhaqaalaha alla ku siiyey ku raadi janno janno ku shaqayso sababkii alla ku siiyey janno ku shaqayso walaa tansa nasiibaka min addunya adduunyadana nasiibkaaga ha halmaamin oo lagmaal ha ku qad ee xoogaa ka quudo wa axsin kamaa axsana allaahu ilayka sida alla ixsaanka kuugu sameeyey addoommadiisa ixsaan ugu samey oo wax ka bixi wax alla ku siiyey walaa tabqi lfasaada fi lardi dhulkana fasaad ha ka raadin ina allaha laa yuxib lmufsidiin ilahay ma jecla mufsidiinta intaas markii la yidhi qaala inamaa uutiitu calaa cilmin cindii uu yidhi aniga hantidama in layska kaysiiyey kuu ta ya waxaa la ii siiyey cilmi agtayda yaalla saasuu yidhi inamaa uutiitu calaa cilmin cindii ayuu yidhi marka horay a gaala hor u tiro waa kaasa qaaruuna la yimi qaaruun dhulkaa lala gooy wixii maal u hayeyna cadaabka ilahay kama difaacin alla waa nogo raba ilah wuxuu yidhi famaa aqnaa kama difaacin canhum gaaladii hore maa maalkii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa shaqaysta maalkii tirada badnaa oo ay jamciyeen cadaabka alle markuu yimid laa fi dunya walaa fi laakhira midna kama difaacin fa asaabahum gaaladii hore waxaa asiibo kelimadaas yidhi sayi'aatu maa shay xumaanyaalkiisa dembiga cuquubooyinkii ka dhashay wey sayiaadku waa cuquubooyinkii maaduna dembigii sayi'aatu maa shay xumaanyaalkiisa asiibay kasabu ay shaqaysteen kuwii hore waa kaasa saasay oo dhulkaaba lala gooyey qaaruun cadaabkiina waa tegey amaa kuwan ilaah wuxuu yidhi subxaana waaladiina kuwa dalamuu dulmiga falay oo shirkiga sameeyey min haaulaa minta tabciidiya ka dhig min haaulaai kuwaan xaalay ka mid yihiin kuwaan nebi maxamed ka soo horjeeda sala allahu alay waslm xaalay ka mid yihiin amase waxaad ka dhigta bayaaniya min haaulaa kuwan xaale ay yihiinba ayaga kuwaan dulmiga sameeyey sa yusiibuhum ayagana waxaa asiibi doonaa sayi'aatu maa shay xumaanyaalkiisa dembi cuquubooyinkiisii xunxumaayoo ka dhashay kasabu ay shaqaysteen dembigii asiibi doona wamaa hum mana ahan daalimiinta bimucjisiina kuwa ilaahay daali kara cajis geli kara oo ilaahay kama fakar karaan markuu ciqaabka la doono waxa weeyaan ilaahay inta ka cararaan ka caajisi ma oo ma dhihi karo ma soo qaban karo iga fakadeen ma dhacayba taas ee ciqaabka uu la doonay fi dunyaa wa fil aakhira intabaa ku dhaca waana asiibaa wey qaala tacaala ilah wuxuu yidhi awalam yaclamuu miyaysan ogeyn ana allaaha alle yabsudu inuu waasiciyo arrisqa risaaqada liman yashaau qofku doono ma ahan waxa weya qofuu jecel yahay iyo qofuu necab yahay risqiga ilah wuxuu u waasiciyaa cid alla cidu asagu doono wayaqdiru waa ku cidhiiriyaa calaa man yashaau qofku doono kuu doonona waa ku cidhiiriyaa ma ahan inuu necab yahay inuu jecel yahay midna waa ku cidhiirina ilah wuxuu ihi subxaana ina fii daalika arrintaas oo qofna loo waasicinaa qofka lagu cidhiirinaa la aayaatin calaamadaa ku sugan waxyaala lagu cibro qaato cibar ah ayaa ku sugan iyo xujay wax lagu kala garto laakiin dadkao dhan wax ku kala garan maayaane liqowmin qoom ay ugu sugan yihiin qoomkaasoo yu'minuuna xaqa rumeeya dadka mu'miniinta aa ku cibro qaata arrintaas oo ku fakera marka maxaa aayadahaas waa calaamado waaweyne mu'miniinta maxaa loogu qayday mu'miniinta waxaa loogu qayday sida uu yidhi abu cabdillaah moxamed ibnu axmed ibnu abi bakr alqurdubi wuxuu yidhi khasa almu'min bidikri sheegidda ilaa wuxuu ku gaar yeelay muuminka aayaadkan wax inta fiiriya aayaddan cibro ka qaadana ee isbedelaya oo asagu naftiisa ku miisaamaya waxa weeye waa muuminka maxaa yeelay liannahu huwa aladii yatadabbaru alaayaat wayantaficu bihaa asagaa muuminku ah qofka ku fogfakeraya aayadaha keligiis inta fiiriyo asagoo keligiisa aayaadka wax ka qaadana waa muuminku kan kaleeto kaan lam yasmacha inuusan maqlinayu la mid hadduu maqlo xad haba iskama bedelo kumana fakero aayad qur-aan qofkaan muuminka ahayn laakiin muuminka a aayaadka ku fakera wa yaclamu anna saacata risqi qad yakuunu makran wasidraaja muuminku wuxuu ogaanayaa inay dhici karto maalka lagu waasiciyey mulkiga lagu waasiciyey awoodda iyo lagu siiyey inayba tahayba makri iyo istidraaj istidraaj waxaa la idhahdaa dhowdhoweyn naarta lagu dhoweynayo inay taaba dhici kartaba waxa lagugu waasiciyey inay tahay makr oo la rabo inaadan meel waxa weeyaan aan meel dhowba lagaa qabane aad waxa weeye naarta ku fogaato ood inaadan soo laaban meel dhow inaadan sooba laabanba ee waxa weya inta kula tagta raaxada aad waxa weeye sii kibirto oo sii fogaato oo dalaalka ku fogaato oo markaad meesha ugu xuntaagan tahay mawdka kuugu yimaado in saas laguu siiyaaba dhici kartaba oo hantida siinta lagu siinaaba caqaba ah ayadaasaa makri ah ayadaasa istidraaj ah istidraajka waa qofka in waxa weeyaan si wax u halmaamo isku halmaamo seetada loo dheereeyo in seetada loo dheereeyo xarigga loo sii daayo saasaaba dhici karta maalka in lagu siiyey wa taqtiirahu rifcatan wa icdaama waxaa dhici karta ciriirinta ilaahay dadka gabal uu ku ciriirinaa waxa weyaan maalka oo faqriga laga dhigaa inay tahay ilaahi weyna inuu kor yeelayo oo qofkan jeceliyo qofkaanu ilaahay agtiisa qiimo ku leh inuu kor yeelo uu rabaa oo u weynayn ay tahayba oo waxa weya maalkaas haddii la siiyo inuu ku fasaada ilahay dhacda markaasuu siduu u tadaruca oo ilaahay iskugu dullaynaa aa sidaas geeridu ugu imaana isagoo ilaahay u dhow markaasaa meel sare alla geynaa saasaaba dhici kartaba qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi qulle nabiga suubanow ilaah wuxuu leeyahay yaa cibaadi addoommadaydiiyo alladiina addoommada asrafuu xadgudbeeno calaa anfusihim nafafyaalkooda korkooda ku xadgudbeeno laa taqnaduu ha quusanina min raxmat illaah ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina ina allaaha alle yakfiru dunuuba dembiyaalka waa dhaafaa jamiican xaalo ay yihiin dembiyaalku innahu alle huwa alkafuuru waa alla dhaafid badan alraxiimu ee naxariis badan wa aniibuu laabta oo toobadkeena ilaa rabbikum rabbigiin u laabta wa aslimuu u hogaansama lahu rabbi u hogaansama min qabli an ya'tiyakum intuusan iniin imaan alcadaabu cadaab uma laa tunsaruuna aan layniin gargaarayn oo aan cid idinka mancaydaa jirin waattabicuu raaca axsana maa shaykan ugu wanaag badan unsila ilaykum xaggiinna loo soo dejiyey min rabbikum xagga rabbigiinna laga soo dejiyey min qabli an yatiyakum intuusan iniin imaan alcadaabu cadaab baktatan baaqiyan xaalo uu yahay midkii soo kedinaa wal xaalna uu ku soo kediyo antum idinka laa tashcuruuna aadnaan dareemayn an taquula nafsun lianlaa taquula nafsun si aan nafu u dhihin haddeer ilaahay u laabta u tooba keena an taquula nafsun lianlaa taquula nafsun si aan nafu u dhihin yaa xasrataa alla shallaytadaydiiye calaa maa faratu calaa tafriidii gaabintaydii aan ka gaabiyaan ka shallaaya fii janbillaah dhanka alle wain kuntu anugu waxaan ahaa la mina saakhiriina kuwa ku jeesjeesa cadaabka oo diinka alle ku jeesjeesa ow taquula lianlaa taquula si aysan u dhihin low anna allaaha alle haddaanii hadduu i hanuuni lahaa la kuntu waxaan ka mid ahaa lahaa min almuttaqiina dadka alle ka baqa ow taquula lianlaa taquula intaysan dhihin xiina waqtiga tara alcadaaba cadaabka ay aragto naftu low anna lii hadduu ii sugnaa lahaa karatan celin oo adduunyo lai celiyo fa akuuna fa akuuna fa bisababi an akuuna inaan ahaado sababteedna wuu iigu sugnaa lahaa min almuxsiniina dadka wan wanaagsan ee camalka wanaajiya mid ka mid ah balaa qaala tacala ilaah wuxuu yidhi balaa inaan alla ku hanuunin iska daa waa ku hanuuniyaada xaqa diiday qad jaa-adka waxaa ku timid aayaatii aayadahayga fakadabta waad beeniday bihaa aayadaha wastakbarta waad iskala weynaatay raacidooda wa kunta waxaad ka mid noqotay min alkaafiriina kuwa xaqa ku kufriya ee ilaahay diintiisa ku kufriya kuwaas ayaad ka mid noqotay qaala tacaala ilah wuxuu yidhi quldhe nabiga suubanow yaa cibaadiya quldhe nabiga suubanow yaquulu llahu alla wuxuu leeyahy oo alle wuxuu idin leeyahay dheh wey maaha nabigu inuu leeyahay addoommadaydiiyo waxa addoommadaydiiyo dhaha waa allah nabigana gaarsiiyaa laleeyahy alla inuu yidhi yaa cibaadiya addoommadaydiiyo aladiina addoommadii asrafuu xadgudbeenow calaa anfusi nafyaalkooda ku xadgudbeen oo waxa weeyaan naftiisiiu wuxuu u shaqeeyey wax ay cadaabka alle iyo carada ilahay ku kasbato marka naftiisii ku xadgudbay laa taqnadu ha quusanina ha quusanina min raxmatillah ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina oo ha isdhihinina ilaahay iniin dembi dhaafi ma ha isdhihinina ha ku fekerinina ilaahay raxmadiisu waa weyn tahay waxa weeyaan cidduu doonuuna u dembi dhaafa marka ha quusanina quustu waa calaamad xun wey haduu qofkiisu yidhi adiga waa kuu dhammaata falaa waxa weeyaan waman yaqnadu min raxmati rabbihi ila daalluun yaa ka quusta raxmadda ilaahay ilaa dadka baadiyoobay maahan cid kaloo ka quusataa ma jirto marka ha quusanine haddii xumaan weyn ay idinka dhacday waxa weeyaan ilaahay u toobad keena ilaahay u laabta intaad nooshahay fursadaad haysataa cabdullaahi ibnu cabbaas radia allaahu tacaala canhu wuxuu yidhi dad oo ahlu shirkiga ka mid ah ayaad dileen dad fa akaru in badanna weliba dileen oo dilka badiyeen markay sidaas sameeyeen waana zinaysteen fa akaru zinadana waa badiyeen fa atow muxamadan sala allahu alay slm nebi maxameda u yimaadeen markaasay waxay yidhaahdeen ina aladii taquulu wa tadcu ilayhi la xasan low tuhbirunaa anna lamaa camilnaa kafaara waxay yidhahdaan waxa aad sheegaydo oo aad dadka ugu yeerayso oo ah allaha ku abuuray keligiis caabud oo cibaadada u kaliyaal haddaad sidaas yeeshood keligiis caabudana jannuu ku gelinaa arrintaas waa arrin wanaag badan yidhahda laakiin haddaad sheegi laheed waxa weeyaan waxii aan samaynay wax kafaaro u ah taasay saxa kuna hale ilaa annagu wax daranaan samaynay shirki kufri dhiig muslim ziro balaayaan ka soo shaqayna marka waxaan aad wax sheegaydaa say wax noogu gelaya annaga ila dad balaayo ku dhacdayaan nahay saasay yidhahdeen markaas ayaa waxaa soo degay aayadda suurat lfurqaan wladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar cibaaduraxmaan waxay yihiin dadka aan ilaah la caabudin cid kale walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq aana dilin naf ilaahay xarimay in la dilo walaa yasnuun aana zinaysan wman yfcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu lcadaabu ywma alqiyaamati waykhlud fiihi muhana cadaaba inta la geliyo uu ku waara qofka saddexdaa sameeya saasaa ilaa soo yiri dadka shirkiga dhiigga muslimka zinada ka soo shaqeeyey cadaaba inta la geliyay ku waaraayaan iyagoo dulaysan oo ihaanaysan markaasaa ilah wuxuu ka dabamariyey ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixa waxaan ku jirin dadka cadaabka ku waaraya dadka toobad keena ee ilaah rumeeyey camal saalixa la yimi fa ulaa'ika yubadilu llaahu sayi'aatihim xasanaat ilaahay kuwaas xumaanyaalka ay sameeyeen xasanaadu waa ugu bedela aayaddaasaa soo degtay waxaa kaloo soo degtay aayaddan qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illah addoommadaydiio waxa weyn oo naftooda ku xadgudbeenow ha quusanina raxmadda alla ha ka quusanina duruubtao dhan oo alla dhaafaa si kasta ha weynaato hadday badda hirkeeda ka weyn tahay ilaahay weyne addoommada waa u dhaafaa hadday toobad keenaan marka sidaas sababnusuul kalena wuu sheegay cumar bnu lkhadaab oo wuxuu yidhi kaas waa saxiix bukhaari muslim ku yaallaan horan akriya mid kaloo saxiixana asna waa sugan yahay oo cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi radia allaahu tacaala canhu markii hijrada aan go-aansannay waxaa isku nimiduu yidhi oo diyaargarownay aniga cumar ibnukhadaab ah iyo cayaash ibnu abi rabiica iyo hishaam ibnu abilcaas ibnu waail meelaan ku ballannay mayda ah la yidhaahdo meeshaas caawo inta habeenkii dashanaan idhi subaxdii halkaas waagu ha noogu bariyo qofkii waagu markuu baryo la waayo khalaas qofkaas yaan la sugi meeshii yaan subaxdii iskugu tagnay subaxdii markaan iskugu tagnay waxaan weyne hishaam ibnu alcaas ibnu waail waxaan isku nimid aniga oo cumar ibnu khadaab uu yidhi iyo cayaash ibnu abi rabiica waa dhaqaajinay madiinaan galnay waxaan ku degnay xaafaddii reer bani camar ibni cawf qabiiladaasaan la degnay markaan tagnay madiina aa waxaa yimaadeen abujahal ibnu hishaam iyo xaarif ibnu hishaam labadaasnina wada dhasheen ay yimaadeen oo raadinayo u socda cayaash waxaan rabaa ibnu abi rabiica cayaash ibnu abi rabiica oo ilmo adeerna ay la yihiin isku hooyana ay yihiin oo xaggaasna walaal ay ka yihiin ay raadinayeen waa u yimaadeen waxay idhahdeen dhegayso iska soo tagta hooyadaa waxa weeye nadaray gasho waxaa nadar ku galaytay inaanan shallaysan hoosna aanan harsan ilaa aan arko wiilkaas marka hooyadaa iyosasilac u dhimane waxa weeyaan kaalay dhaarta waa ay dhaaratayen dhaarta ugu baarinimo sameen oo ha ku aragto si ay dhibaatada uga baxdo markaan arkay wuxuu yidhi arrintii inay kala hadlayaan uu u jilcay xoogaa inuu qalbi jecla uu is yidhi hooya meesha silac ugu dhimanaydaan arkayu markaasaan la hadlayu waxaan ku idhi yuu yidhi dhegayso waxa weeye nimankan waxay doonayaan makri diintaaday rabaan inay kaa fidneeyaan war nimanka ka digtoonow hooyadaa haddii injiru cunto ayadaa dan u shallaysan doonta markaa adkaysa weydo ee ha gaaloobi haddii qoraxdu dhibtana ayadaa harka aadi doonta ee ha gaaloobi saasaan ku idhi marka wuxuu yidhi maye hooye waa inaan u baarinimo sameeya silacaas aniga wixii hadday igu xidhan yihiin de waa hooye waa inaan u baarinimo sameeya oo dhaarteedii aysan ka burin marka waa u tega maal badana meesha iga yaalle maalkaygana jaf aan soo siisana khalaas dhib male shaydaanku mobtahay sida uu fiiri wuxuu ku tusaa wuxuu ku leeyay dhib male xoogaha saas iyo saasaad soo yeeli hadhowna iska soo laabeen shar lama aado cadow ilaahay oo gaalaha shar aad ka soo carartay aad ta ku laabata aad tira xoogaa yaraan ka soo farsamayna intaad farsamahayda ayaguna ku farsamayna marka maal badanaan leeyahay maalkii aan ka soo qaadaa yidhi hooyana dhaartaan ugu baarinimo samayna cumar ibn khadaab wuxuu yidhi way ogtahay quraysh anaa u maal badan ma garato maalkaygan kula kala baraaha aadi nimankaas maya waa aadaya yidhi anugu hooyo meeshii ku dhaaratay waa inaan u taga markaasaan yidhi haddaad diidday bal inaad joogto hashaydaas waa hal aad u laylsan oo waxa weyn hayin ah wado hana ka deg nimankaas anuu makriyan ka aaminsana raac haddaad ka shakido kusoo carar hashaas kusoo fako bis hashiiura uu fool meel dhexe wuxuu yidhi markaad marayaan abu jahl wuxuu ku yidhi niyow anugu hashaydi aaday u gaabido hal doqonayn igu noqotay niyow hashaada isaac hataa ilma adeerisku hooyana waa yidhi moogtahay inkastoo diintii lagu kala tegey marka wuxuu yidhi haya waaye hashiyuu fariisiiyey markuu fariisiyey oo uu ka degay ay hal mar inta kusoo beedana xirxireen isagoo xirxiraan ay madiine ay maka geeyeen ay idhahdeen waa kana waa soo xirxiran say u cadaabaayeen u cadaabayen diintiina ka tegay uu ka baxay cadow lama aado adduunyana lagama raadiyo cadow alle lama aado lama fududaysto naftaada aamin lama noqdo laysma yidhi aniga wax layga qaadima wuxuu yidhi markaa sidaas markay dhacday oo diintiisi ay ka fidneeyeen markay ka fidneeyeen ayaa nabiga noo yimi sala allahu calayh wasalam marka waxaan dhihi jirnay yura markaas nabigu noo yimi sala allahu calayh wasalam wallaahi qof fidnoobay inaan ilaahay waajib iyo sunno midna ka aqbalay ilaahay weynaa subxaana wa tacaala toobadna ka aqbali maaha ku darnayu dad inta diintii alle gartay gaalnimo u laabtay ilaahay toobad ka aqbali maa aan nidhi markii nebigu yimid a aayaddan alla soo dejiyo yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah in allaha yakfiru dunuuba jamiica ayadaas mar alla markay soo degtay aan warqad ku qorayo cumar ibn haddaan ahay markaasaan u diray yuu yidhi hishaam ibnu caas ninka la dhihi jiray aan u dirayu markaan u diray hishaam ibnu caas ayaa wuxuu yidhi hishaam warqaddi waa u tagtay rabiica inuu ninka la dhihi jiray cayaash inuu u diray kuma taalo laakiin hishaamuu u diray ibnu caas markaan u diray warqaddii warqaddii wuu helay hishaam wuxuu yidhi warqaddii markay soo gaartay kama aanay sugin tadii duwa buurta leeraa la koro inaan hadba akriyo ilaa aan fahmay markaan fahmaa naftayda waxaa ku dhacay yidhi aayaddan inay annaga nagu soo degtay iyo hadalkii aan ku hadlaynay markaasaan naftayda u laabtay ratigaygiiaan ku fariistay rasuulka allena waa ka daba tegayo sal allahu alay slm waana hijrooda marka sababnasuulkaasna waa sababnasuul oo saxiixa ibnu isxaaq waxa weya siirada ibnu hishaamka waa ku sugan tahay waxa weya ibnu jariir dabarina waxa weya tafsiirka jaamiculbayaanka ayuu ku soo arooriyey xaakim bazaar iyo qayrkoodba waa wariyeen marka waxay tusayaa sababnasuulyadaasoo dhan waxa weeyaan aayaddu waxay ka hadlaydaa xataa dadka kufriga ku dhacay ee waxa weeyaan bacd alislaam gaaloobay dadkay u yeerayday ka mid tahay oo leedaha ha quusanina ha quusanine toobad keena ha quusanine toobad keena idan aayaddu marka yaa cibaadi markuu ilaah leeyahay cubuudiyadu waa cubuudiyadii caamka aheed cubuudiyada waa cubuudiyadii caamka aheed oo addoommada alloo dhan oo uu asagu abuurto u yeeraya alleh gaal iyo muslim kii asal gaal ahaa iyo kii ridoobay iyo muslimkii caasiga ahaa dhammaan dadkii o dham alla u yeerayo cubuudiyaduna waa cubuudiyadii caamka ahayd qur-aanka laakiin kuma badna isagoo ilaahay isku idaafeeyo cubuudiyada caamka badanaba qur-aanka waxaa ku badan cubuudiya khaasa cubuudiya khaasa waa maxay waa qofka ilaahay addoonnimada u ogol ee muuminka ah oo markaas idaafadaasa qur-aanka ku badan yaa cibaad alla markuu yidhahdo addoommadiisa gaarka ah ee ilaahay weynaa addoonnimada u qila ee caabuda ee nabiyaashiisa iyo dadka raacay ah dadkaasa u badan inuu isku idaafeeyo laakiin tan adiladaas kaleeto cadcad oo asabu nusuulka iyo qayrkoodba ah ayaa caddaynaya in cubuudiye caana loola jeedo oo aan loola jeedin waxa weeyaan dadka muminiinta kaliya alla la hadli maa aayadan ee dadkii oo dhan ugu yeeraya qofkii waxa weeyaan kufri ka dhacay qofkii dhiig muslim ka dhacay kii zina ka dhacday kii indhaha ka sinaystay kii gacanta ka sinaystay kii zinadii weyneed ku dhacay kii waxa weeyaan dadka xaday kii dadka dilay war ha quusanina ilahay leey toobad keena albaaba idin furan intaad noo sheegi fursaddu waxay idinka dhammaatay markaad naftu idinka dhacdo idinkoon toobad keenin ama inta naftu kugu jirto weli fursadaad haysataan sidaasay aayaddu ka hadlaydaa inay ka hadlaydana waxaa kutusa oo ay gaalo weliba la hadlayda aayaddu waxaa kutusa fiiri wa aniibuu ilaa rabbikum rabbigiinu laabta wa aslimuu lahu war ilaahay usoo islaama oo u hogaansama fiiri waxaa kutusaya waxa weya wain kuntu lamina saakiriin war intaadan dhihin dadkii diinta ku jeesjeesi jiraan dadkii diinta ku jeesjeesana waa gaalo intaadan dhihin waxaa ka mida waxaa kutusaya in gaalo aayaddu ay ka hadlaydo gaala ku jirto dadka laleeyahay soo laabta balaa qad jaacatka aayaati fakadabta bihaa wastakbarta wa kunta min alkaafiriin marka aayaddu waxay la hadlaydaa dadkii oo dhan oo gaaladii ay ka mid yihiin aalaleeyaha quusanina tooba keena marka macnaheeda waxa weeye oo aayadda lagu xambaaraa dhammaan cusaadii kafaradii iyo qayrkoodba ilaahay weynaa dunuubtoo dhan waa dhaafa marka laleeyahayna waxa weeye waa qofka tooba keena idan aayaddan laba aayadood aad moodaysa inay ka hor imaanayaan mara ka hor imaanayaan ee waa iswaafaqsayn isku meelay u socdaan aayadda koowaad waxay tahay fii suurati kaafir waxaan ku soo marnay wa ana almusrifiina wa ana almusrifiina hum asxaabu naar marka fiiri musrifiintu waa asxaabu naar ala soo yiri haddana maxaa ilaah yidhi subxaana yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illah ha ka qusanin raxmadda alle labadaas aayadood in la iswaafaq waxaa la isku waafajina waxay tahay musrifiinta asxaabu naarka ah waa kuwa aan toobad keenin kuwaas weeye aayaddaanuna waxa weeyaan ha quusanina ee albaabka idiin furanoo raxmadda alle aad u soo maraydaan waa toobadda wey ee toobad keena marka asxaabu naar waxay yihin intaysan toobad keenin waxaan ha quusanina macnaheeda waxa weyan toobad keena marka waa iswaafaqsan yihin aayad kale ayaad moodayda inay iska hor imaanayaan mana iska hor imaanayaan waa aayadee waa aayaad badanoo ka mid tahay waxa weeyaan suuratu nisaa laba meelood aayadda alla uga sheegay oo ilaah subxaana wa tacaala uu yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay weynaa ma dhaafo in loo shariig yeelo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay weynaa subxaana wa tacaala shirki wixii ka yar qofku doon u dhaafa qofku doonana waa u cadaaba dunuubta alla labuu qaybiyey aayadahaas qofka shirki hadduu ku dhaco ma dhici karto alla inuu dhaafo waa in cadaab la gelisho hadduu ku dhinto ma dhici karto qofkii shirki dembigiisu ka yar yahayna fa huwa taxta mashii'at illaahi ilaahay mashiiadiisu ku jira mashiiada alluu ku jiraa macnaheeda waa maxay hadduu doono alla waa u dhaafa oo jannadu iska daynaa isagoon cadaabin hadduu doonan inta cadaabo oo dembigii cadaab la eg cadaabo uu kadib jannada geyna marka wixii shirkiga ka yar aayadahaasaa caddeeyey waa taxta mashii'at illaah shirkigana sinaba alla uma dhaafo aayaddanuna maxay leedahay in allaha yakfiru dunuuba jamiican dunuubto dhan alla waa dhaafa addunuuba cumuumay keeni alla ku jirta dunuub oo dhan jamiicana waaba lagu sii adkeey see loo jamcinaa waxaa lagu jamcinaa aayaddaas dhahayda dunuubta waa la kala qaadaa shirki sinaba alla uma dhaafo wixii shirki ka yarna qofku doonana alla waa u dhaafaa kuu doonana waa u cadaabaa aayaddaas waxay ka hadlaysaa liman lam yatub qofka aan ilahay u tooba keenin waa sax qofkaan toobad keenin dunuubta uu la yimidaa ilaahay weynaa laba u kala qaybina wixii shirki ah ma dhici karto waa loo cadaaba wixii aan shirki ahayn alla suu doonu ka yeela aayaddaa taasay ka hadleen aayaddan waxay ka hadlaysaa liman taaba wa anaaba ila allah qofka ilaahay u soo toobad keena kaas dunuubta la kala qaadi maaha shirki iyo qayrkiisba ilahay waa u dhaafa marka aayaddu waa iswaafaqsanta aayaddaasuna waxay ka hadlaydaa qofkaan toobad keenin aayaddanna waxay ka hadlaydaa qofkii toobad keena wuxuuna yidhi xaafid ibnu kaiir raximahullah walaa yasixu xamlu haadihi alaaya calaa kayri towba ma banaana in lagu xambaaro aayaddan wax aan ahayn toobadkeen wa in la yidhaha in allaha yakfiru dunuuba ilaahay dunuubta waa u dhaafaa liman taaba in alla yakfiru dunuuba jamiica dunuubtoo dham alla u dhaafaa liman taaba waa in la yidhahda ma banaana qofaan toobadkeenin in aydan lagu xambaaro sababtoo ah ilaahi weynaa shirki ma dhaafo qofkaan ka toobadkeenin qofkaan ka toobadkeenin ma u dhaafo marka labada aayadoodba sidaasaa layskugu jamcinaa waana siduu u cadeeyey alcalaamatu maxamed alamiin shinqiidi fii dafci iihaamin idraab can aaya kitaab quldhe nabiga subanow qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi ama yaquulu llahu alla wuxuu leeyahay yaa cibaadiiyo addoommadaydaiyo aladiina addoommada asrafuu xadgudbeenow calaa anfusihim nafyaalkooda korkooda ku xadgudbeenow laa taqnaduu ha quusanina min raxmat illaah ilaahay naxariisiisa ha ka quusanina in allaha alle yakfiru dunuuba dembiyaalka waa dhaafaa jamiican dhammaan xalayhin liman taaba waa qofkii toobad keena marka la leeyahay mid lama dhaafo midna waa la dhaafaana liman lam yatub waa qofkaan toobad keenin innahu alle huwa alkafuuru waa mid dambi dhaaf badan alraxiimu ee naxariis badan wa aniibuu laabta ood u toobad keena inaadadu waa noqoshada iyo toobadkeenka wa aniibuu laabta ilaa rabbikum rabbigiin u laabto toobad keena waa taasaa marka laa taqnaduu tanaa fasirayda ha quusanine dariiqaana idin furan toobadahay soo mara wey ha quusanine dariiqaa weli naxariista allaad u heli kartaa waa dariiqe ila tawba wa aniibuu laabta ilaa rabbikum rabbigiin intii kaa u laabto u toobad keena wa aslimu u hogaansama lahu alle oo soo islaama marka in gaaladii xataa ayaddu la hadlayda kutuseen min qabli an yaatiyakum intuusan iniin imaan soo laabta alcadaabu cadaab intuusan iniin imaan uma laa tunsaruuna kadibna aan laydiin gargaarin haddaad ku dhimataan cadaabka alle iniin imaana kadibna laydiin gargaarima cid idinka difaacayda male cadaabka alle watabicuu raaca axsana maa shaykan ugu wanaagsan unzila la soo dejiyey ilaykum xaggiina loo soo dejiyey min rabbikum xagga rabbiga laydinkaga soo dejiyey waxa rabbigiin xaggiisa laydinkaga soo dejiyey oo min alkitaabi wa sunna ah waxa ugu wanaagsan raaca oo axkaamtu waa shan waajib sunno xaaraan karaahiyo iyo mubaax marka axsan maxaa ah waajibka inaad samaydo axsan maxaa ah sunnada inaad samaydo axsan maxaa ah xaaraanta inaad ka fogaato waa axsan ila waajiba kuta xaaraanta inaad ka fogaataa axsan maxaa ah karaahiyana inaad ka tagto ila ajraa lagaa siinaa waa axsan ayaduna xasanna maxaa ah shayga mubaaxa marka mubaaxaadka haraadsanine waxa weeyaan axsanka uga dhega kitaabkai sunnada mar kastood xataa masalada hadii laisku khilaafo laydhaha taas waa la hubaa inay bannaan tahay tan culimmada gobol waxay dhahin wa xaaraan gobolna waxay dhahan waa iska meesha hoogaa waa soco kartaa markaasoo kale waddada nabadgelyada mar maxaa meel laisku haysta u aadi marba haddaad aragto khilaafo inuu ka jiro ka carab mar haddaan daliil kuu banayna aadan hayn ka carab ilah wuxuu yihi subxaana min qabli min qabli an yatiyakum intuusan iniin imaan raaca qur'aanka alcadaabu cadaab intuusan iniin imaan min qabli an yatiyakum intuusan iniin imaan alcadaabu cadaabka cadaabku intuusan iniin imaan raaca waxa laydiin soo dejiyey baqtatan baaqiyan baqtatan ay baaqiyan baaqitatan xaalo ay naartu tahay midii soo kadinayda baqtatan ay baaqiyan xaal yahay cadaabku midkii soo kadinaya oo waxa weeyaan cadaabka adoon iska jirin imaana oo waaba allah fasiro wuxuu yidhi wal xaal ayuu soo kadinaa antum idinka laa tashcurun aadnan dareemin adoo iskale xataa iska socoo dibaad iska daba qaban doontaa ayaa meel cidlaa waxa weeyaan nafta lagaaga qaada marka adoon ogayn a cadaabku yimaadaa an taquula nafsun antaan icraabaadkeeda taqdiiraada loo soo qadaraa taqdiiraadkaas tan ugu fiican waxa weya liallaa taquula waxa weya in la soo qadaro laamukey sidaasa ugu fiican oo la yidhaahdo ilaahay u soo laabto islaama liallaa taquuna si aadnaan liallaa taquula si aysan u dhihin nafsu naf yaa xasrata shallaytadaydiiye calaa maa faradtu gaabintii aan ka gaabiyey aan ka shallaaya fii janbillaahi dhanka allo daacada allah daacada alle dhanka alle waxaa loola jeedaa dhinacaas daacada allaan ka gaabiye dhankii shaydaankaan u badeylada nafta dhankii shaydaanka dhankaasaan iyo jihadaasaan u bata ee daacadii alle ayaan ka jeestay fii janbillaahi fii daacatillahi loola jeedaa waa sida ibnu jariir iyo qayrkoodba ay ku fasireen ma ahan sifa min sifaatillahi janbillaah ma ahan ha ku qaldami marka waa noocaas intaa nafusaas dhehen marka sidaasa u fiican waxaa kaloo bannaan waxaad ilaahay weynaa subxaana wa tacaala ugu laabataan an taquula karaahata an taquula nafsun nabcaysi laydinla nabcaysana naf inay hadhow dhihi doonto arrintaasaa laydinla naca taqdiiraad kalena waa jiraan laakiin tana ugu fudud an taquula le allaa taquula nafsu si aan nafu u dhihin yaa xasrataa shallaytadaydii calaa maa shay aan ka shanlaaya farabtu aan gaabiyey oon gabood falay fii janbillaahi daacada ilaahay aan ku gabood falay intaadnaan shallay shallaytana markaas wax tari meen wain kuntu wainhu shaniye mukhafafa min ahaqiil wey intu wainhu shaniye kuntu waxaan ka mid ahaa jiray la min asaakiriina dadka ku jeesjeesa diinta ilaahay iskaga dheeldheela kuwaasaan ahaa intaysan nafu dhihin maanta laabta aw taquula lianlaa taquula si aysan u dhihin naf low ana allaaha alle hadaani hadduu i hanuuni lahaa hadda ima hanuunine la kuntu waan ka mid noqon lahaa min almuttaqiin dadka alle ka baqa aan ka mid noqon laha haddii alle i hanuuni lahaa intaa nafu hadhow dhihin aw taquula lianlaa taquula ama nafu si aysan u dhihin xiina waqtiga taralcadaaba cadaabka ay aragto low ana lii hadduu ii sugnaa lahaa karatan ey rajcatan celin adduunya la ii celiyo fa akuuna waxaan ka mid noq fa akuuna oo aan ka mid noqon lahaa min almuxsiniina dadka camalka wanaajiya fa akuuna laba macnaa kuugu banaan ama laba icraabood fada inaad caadifo ka dhigto waxaad akuunana waa macduuf karatan masderkaasaa lagu cadfaa markaas an mudmaraa oo jawaas u asturanaa lagu nasbiyey waxay noqonaya markaasna macnuhu fadu waa iska caadife low ana lii hadduu ii sugnaa laheed karatan celin fa akuuna oo fa akuuna aan noqo lahaa min almuxsiniin dadka camalka wanaajiya alla haddaan saas ahaa lahaa way ugu fiicnaa laheed saasuu noqonaa macnuhu oo antuna markaas jawaasa u asturanta waxaa bannaan faada inaad sababiye ka dhigto lowda marka waa tamani bacda tamaniyay dhacda anta markaas wujuubay u asturanta waxay noqonee low ana lii hadduu ii sugnaa laheed karatan celin adduunyo la ii celiyo fa akuuna fa bisababi an akuuna inaan noqdo sababteed min almuxsiniina dadka camalka wanaajiya macnuhuna waa kala duwan yahy markaas oo haddii fada sababiye laga dhigo kownku wuxuu noqonaa musabab can tamani tamanigaas ayuu ka ratibmaa oo waxay noqonaydaa low ana li hadday ii sugnaa laheyd ka ratan oo fa akuuna markaas aan ka mid noqdo min almuxsiniin oo ay marka marka lay celiyo waxaa ka ratibmi lahaa inaa ilaahay u laabto saasuu noqola kownku markaas wuxuu ka ratibmaa ama ka sababoobaa celinta haddii laga dhigo fada caadifana kownku wuxuu ka mid yahay tamanaha shayga la tamaninaayuu ka mid yahay low ana li hadday ii sugnaa lehe karatan celin adduunye lay celiyo fa akuuna haddaan ka mid noqo lahaa min almuxsiniin dadka camalkooda wanaajiya fa akuuna oo aan ka mid noqo lahaa min almuxsiniin dadka camalkooda wanaajiya marka shayga la tamaninaayuu ka mid yahay kownku markaa macnahoo dhanna waxay tahay waar intaadnan cadaabka marka naftu aragto aysan calacalin oo aysan dhihin haddii adduunya lai celi lahay ugu fiicnaa laha maraan la celin bala balaa waxaa lagu yaqaan shay ka horeeya oo manfiya aa lagu sugaa shay manfiyaoo ka horeeya ayaa lagu diida o la dhaha maya saas maana waa sidaas balaada aawo manfiga ka horeeya waxa weeyaan low anna laha hadaaniin aa laga fahmaa wuxuu anfinaa insaankii naarta galay ilaahay inuu hanuuniyey taasuu anfina oo wuxuu leeyahay low ana allaha haddaana de alla hanuuni laha hadda ima hanuunine la kuntu min almuttaqiin tiyaa lagu anfinaa marka waxa la leeyahay balaa inuusan ku hanuunin iska da waa ku hanuuniyey adaa diiday maxaa la hidaayadu maxay u qaybsanayday labo hidaayatu dalaala walbayaan in dariiqa lagu caddeeyo iyo hidaayatu tawfiiq in xaqa lagu waafajiyo marka hidaayatu dalaala ilahay waa hanuunshay qof kasta xaqa waa loo caddeeyey dadka naarta gala dhammaan gaal iyo muslim waa loo caddeeyey hanuunka oo hidaayadii aheed caddaynta hidaayadaas waa suganta xujadu waa ku quntay addoommada marka taasaa lagu anfinaa balaa inaan alla ku hanuunin oo aan dariiqa lagu caddayn kaas iska daa wax jira maahane qad jaacadka waxaa kuu timid aayaatii aniga aayadahayga fakadabta waad beeniday bihaa aayadaha wastakbarta waad isla weynaatay oo inaad raacdaad iskala weynaatay wa kunta waxaadna ka mid noqotay min alkaafiriina dadka kufriyey oo ilaahay aayaadkiisa ku kufriyey aad ka mid noqoto sidaas aad naarta ku gashay saasaa la leeyahy wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha taraa waad arkaydaa nabiga subano alladiina kuwii kadabuu beenta ka sheegay calallaahi alla dushiisa wujuuhum wejiyaalkooda xaala muswadatun tii madow ay tahay waxaa la leeyahay alaysa fii jahanama jahanama dhexdeeda miyaysan ku sugnayn mahwan makaanu nagaasho makaanu nagaashahaasoo lilmutakabiriina dadkii isla weynaa ee xaqa inay raacaan iskala weynaa u sugnaaday wayunajillaah alla waa badbaadinaa aladiina dadka itaqow ka baqay bimafaasatihim bisababi mafaasatihim liibaantooda sababteed taasaa alla u badbaadinaa laa yamasuhum taaba maa assuu'u xumaa walaa hum mana ahan yaxzanuuna kuwa tiranyoona ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warrama maalinta qiyaamaha inay madoobaa doonto wujuuh waa wujuuhdii daalimiinta mushrikiinta mubtadicada waxaana cadaa doona wejiyaal waa wejiyaalkii waxa weyn ahlu sunna waljamaaca xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi yukhbiru tacaala ilaahay wuxuu sheegaa oo nooga warramaa can yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamaha annahu maalinkaas taswaddu waxaa madoobaane fiihi maalinkaas dhexdiisa wujuuhun wejiyaal wa tabyadu waxaa caddaane fiihi maalinka qiyaamaha wujuuhun wejiyaal wejiyaalka madoobaanayda dhegayso bal inaad ka mid tahay taswadu waxaa madoobaane wujuuhu ahli اlfurqati wاlاkhtilaaf firqooyinka iyo iskhilaafka dadkii ka shaqayn jiray wejigooda ilaahay madoobayna dadka muslimiinta kala geeyey ee firaqa iyo axsaabta iyo iskhilaafka kala fogayntaas ka shaqeeyey wa tabyadu waxaa caddaane wujuuhu ahli sunnati wajamaaca dadkii waxa weeye sunnada nabiga iyo jamaacadii saxaabada waddadooda iskaga sugnaaday oon xagga iyo xagga midna u dhaafin dadka ahlu sunna waljamaaca kuwaasaa sugnaanay laakiin ayaan daro ahlu sunna waljamaaca maanta haddi qof walbaaba moogtay sheegashadiia iska fudud qof walbaaba annaga ahlu sunna waljamaaca nahay isaley laakiin waxaad ogaataa meesha axadka la hortegaa waa axadaan waxba ka qabsamayn waa allahu rabbulcaalamiin oo og wax weyn xaqiiqo walba oo aan hadalka sheegashada aysan waxba agtiisa ka ahayn alcibratu bilmusamayaati laa bilasmaa waxa ilahay agtiisa qiimaha kale waa xaqiiqada maahan magac waxa ilahay agtiisa qiimaha kale xaqiiqada magaca ma ahan marka waxaa lagaa rabaa adugu inaad ismiisaanto xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu intaan ilaahay ku xisaabin maanta adugu inaad isxisaabido ma ku sugan tahay sunnadii nebi moxamed sala allahu alay wasalam ma ku sugan tahay jamaacadii saxaabada dariiqoodii haddaad ku sugan tahay ilaahay baa ku mahadsane ku sugnaa haddii kaletana inta goorgoor tahay magacood badelataan cadaab looga bixin ma wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha taraa waad arkaydaa alladiina kuwii kadabuu beenta ka sheegay calallahi alla dushiisa ilaahay ka been sheegeen xalan soo marnay waa dadkii yidhi ilaahay cid lala caabudaa jirta oo ilaahay cid loogu shariig yeelaa jirta waa dadkii yidhi allah walad leh waa dadkii yidhi allah saaxiiba leh waa dadkii yidhi waa xalaal waxaan alla xallilin oo xalaaleeyey waa dadkii yidhi waa xaaraan waxaan alla xarimin oo ilaahayna u nisbeeyey dhammaan cid kastoo ilaahay ku been abuuratay sifaad uusan alla lahayn ciddii ku sheegtay sifaaddu alla lahaa ciddii ka anfiday cid kastoo ilaahay ka been sheegtaa soo gelayda dadkii ilaahay ka been sheegay maalinkaas qiyaamahaad arkayda wujuuhum wejiyaalkoodu xaalan muswadatun midii madoobaatay ay tahay qaala tacala ilah wuxuu yidhi alaysa fii jahannama jahanamo miyaysan ku sugnayn mahwan makaanu nagaasho makaanu nagaashahaasoo lilmutakabiriina dadkii xaqa iskala weynaa u sugnaaday dadkii xaqa ilaahay inay raacaan iskala weynaaday jahanamo sow ma ahan meel ku manaasiba in lagu duleeyo siday xaqa u duleeyeen oo u ihaaraysteen oo ay u weynayn diideen oo u raaci diideen meel looga abaalgudo sow jahanama ma ahanu ilah yidhi waata wayunaji llah alla wuxuu badbaadinaa aladiina dadkii itaqow asaga ka baqay awaamirtiisa qaatay nawaahidiisa qaatay khabarkiisa rumeeyey bimafaasatin bacda sababiya kadhig bimafaasatihim bisababi mafaasatihim liibaantooda mafaasada waxa weyn waa masder bimafaasatihim bisababi mafaasatihim liibaantooda sababteed taas ayaa ilaahay u badbaadinaa laa yamasuhum laba kuugu bannaan waxa weeye waa mufasira jumladu ee waxaad iska tiraa laa yamasuhum taabama assu'u xumaan iyo cadaab ama xaale laa yamasuhum xaalo uusan taabayn ayaa alla badbaadinaa assuu'u xumaan walaahum mana ahaanin yaxzanuuna kuwa tiraanyoona oo murga ma ahan wallah subxaana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaarak calaa nabiyina muxamed